asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkadle waana xubinteenna murtida maanta ee aan hadba dhinac ku eegno innaga oo farsamooyin badan ku eegayna ama ku miisaamayna si aad u ogtihiinba dhegaystayaal bahasha doqonnimadu waxaa la dhahaa waa cudur aan laga biskoonin maadaama oo aan cudurkaas isaga laga biskoonin soomaalidii hore iyo dhaqankeediiba waxay caado u lahayd inay tilmaamo fara badan ka bixiso doqonnimada iyo howlaha ku gadaaman taasoo ahayd mid mahmaahyo fara badan oo doqonnimada ku soo arooray aad arkayso taasoo markaad si fiican u fiiriso ay kaaga soo dhexbaxayaan doqonnimada iyo soomaalida farqigii u dhexeeyey ama sida ay u necbayd walow maanta dadka soomaaliyeed ee noolba la dhihi karo badidoodu waa wada doqon sababtoo ah dee qabyaalad muran qajajac waxmatarannimo horumaryari musuq maasuq hoog iyo ba waxaasay dabeecad ka dhigteen maadaama oo dabeecaddoodu ay waxaa tahay dee waxaa la dhihi karaa waa doqonnimadii oo madax ah waa doqonnimadii oo shacab ah waa doqonnimadii oo geedi ah waa doqonnimadii oo dad ah waa doqonnimadii oo dal ah waa khaa'innimadii oo dal ah waa dadnimadii ama wixii oo dhan oo isu bedelay doqonnimo ayaa la odhan karaa sababtoo ah markaad fiiriso mas-uulka soomaaliga ah aqli kuma jiro aqli aad is leedahay aqliganu doqonnimadu ka hortegahayaa ma arkaysid waa wax la hubo oo maaragtay doqonnimadii ayaa aas-aas u noqotay sidaa darteed waagii hore dee doqonnimada sidii soomaalidu ay u taqaanay ama ay uga hadli jirtay iyo sida maanta ay tahay doqonnimadu wax laysbarbar dhigi karo ma ahan xubinteenna murtida maantana waxaan ku soo qaadanaynaa xubin ka hadlaysa doqonnimadii iyo waxyaalihii ku gadaana ama doqonnimadii iyo waxyaalihii ay ka sheegeen cuqaashii soomaaliyeed iyo caaqiliintii indheergaradka ahaa ee wax itmaalin jiray ama erey bixinta samayn jiray ama mahmahyaha maaragtay soo bandhigi jiray middan iyadii ihi marka waxay leedahay oo inan leedahay waxaa la yidhi doqonnimadu sideedaba wixii looga tago kama xishooto oo doqonnimadu ma xishooto sababtayna u xishooninna waxaa sidan ina tusahaya nin baa faraskiisii wuxuu intuu ka degay buu nin doqona yuu yidhi hoo fuul ninkii doqonka ahaa ayaa faraskii fuulay markuu fuulayna nedigii ayuu laba jeer dhagdhag ku siiyey maalinkii oo dhan buu faraskii caydhinayay maalinkii oo dhan ayuu faraskii caydhinayay faraskii oo ilba'day iyo ilba'day iyo afba'ay iyo oofba'day ah ayaa goor gaaban oo galabnimo ah ayay niman ka dejiyeen markaasaa lagu yidhi hebelow mid ma og tahay markaasuu yidhi haye saa la yidhi doqon faras loogama dego haddaad ka degtana haddaad ooga degtana nadiga kama dayso doqon faras loogama dego haddii looga degana nadiga kama dayso baa lagu yidhi adigana sidaa darteed buu faraskaagii maanta ku gacan galay oo doqon baad uga degto maanta oo dhan ayay nadigii ku waday nadigu waa jeedalka lagu dhufto faraska ayaan u malaynhayaa ama waa waxyaalaha uun faraska iyo lagu kaxeeyo la xadhiidha middaas iyada ah marka doqon faras loogama dego haddaad uga degtana nadiga kama dayso ayay dhaheen waana midda soomaalidu inta badan ay dhahdo ha noqon hebelow doqon faras looga degay waa inta badan soomaalidu ay dhahdo marka doqonta haddii waagii hore faras looga degi jiray oo ay sidaa ku ahayd dee hadda wixii looga dego ama gaadhi ha ahaado ama diyaarad ha ahaado ama maaragtay dabaq ha ahaadee sidii unbay ku noqon bay ka dhigan tahay doqontuna dadka soomaaliyeed dhexdiisa ammaan kuma laha mahmaahda maanta ayaan kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi dhuxul huraysa iyo qof dhib badanba dhinacyahooday gubaan dhuxul hulaaqaysa iyo qof dhib badanba dhinacyahooda ayay gubaan